ku dhowaad shan kun oo qoys ayaa ku barakacay fatahaadihii ku dhuftay tuulooyin hoos yimaada degmada jowhar iyadoo khasaare oo u geystay dhulbereed baaxadle oo ay ku beernaayeen dalagyo kala duwan gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe axmed meere makaraan oo idaacadda isnaay waraysi siiya ayaa sheegay tirada hadda dadka ka barakacay tuulooyinkooda walow ay sii socdaan biyaha oo ay kasii badan karto tobanka tuulo qoysaska ka barakaca haddii isku celceliskooda aan laisku celceliyana waxay gaarayaan shan kun lixdan iyo kow qoys aada iyo aad ay baaxadeeda u wen yihiin dhibaatooyinka ay geysatay fatahaada ka baxday caasimadda jowhar oo ay maaragtay laba boqood labadaas boqood madaban oo baariyana aada u fara badan dhibaatada ay geysatay marka haddana maaragtay dadaal badan iyo qaabkii lagu xeri lahay walow aysan weli aysan suurtagelin in lagu guuleysto run ahaantii wadooyinka magaalada laga soo galo labada wado oo ugu muhiimsanay way go-an yihiin walow ay hadda wadada koonfura caymato laakiin waxaa ku socdo haddaanan boqda si fudud aanan loo xirin oo xiritaankeeda aan marna lagu guuleysan waxaa laga yaabaa inay biyaha ka yimida baari ay u gudbaan koonfur ay wadada ay ayagana saameeyaan wadada marka labada wadaba magaalada way go-an yihiin wadooyinkaas oo u ahay muhiim dadka magaalada degan xilligana uu xilli roobaad yahay wadooyin kaloo lagu safra aysan jirin marka aada iyo aaday maaragtay culeys badan uga jiraan wadooyinka waxaana jirta cabsi weyn oo laga qabo in magaalada jowhar ay soo galaan biyaha xowliga u socda iyadoo kaabiga u saaray wax ka yar nus kilomitir gudoomiyaha ayaa baaq u diray dadka muxsiniinta ganacsatada bulshada jowhar iyo hay-adaha in la garab istaago dadka tabaalaysan ee hantidooda biyaha qaadeen
qof kasta wixii ay awoodo inay dadka tabaalaysan ay maaragtay garab istaagto wax allaale wixii ay maaragtay lala soo gaari karana lala soo gaaro xilli roobaa lagu jiraa xilli soonna waa lagu jiraa dadkuna maaragtay hadday barakacaan waa culeys badan ayaa soo wajahayo qoyska wuxuu ku fiican yahay gurigiisa inuu maaragtay wixii uu heli lahay uu ku helo laakiin haddii uu barakaco waxaa saameeyhayso amba maaragtay lasoo dirsayso culeys intaa uu hay jiray culeys ka badanaa lasoo dirsaya marka in allaale intii maaragtay gacan ka geysan karto ama hay-adaha gargaarka bixiya ha naqdaano ama ha naqdaano dadka ganacsatada ama qof kastoo waxhaysato oo awoodi karto inay maaragtay garab ka geysato dadkan barakacay waxaan leenahay inay garab ka geystaan midda kaleentana waxaan sheegaynaa dadka waxa dadku ay ka barakaceen waa biyo biyahaasna maaragtay waa buqdaa soo fakatay waxaan rabnaa ganacsatada iyo dhammaan maaragtay gobolka caasimada hirshabeelle inaan maaragtay loo wada duubto ganacsato haddii layahay haddii maamul layahay maamulku afar iyo labaatan saac waa taagan yahay haddii layahay maaragtay dadweynaha waa ujeedin biyaha inay maaragtay cadaawad ay yihiin beerihiina ay dadkii ka gooyeen guryihiina ay dadkii ka barakiciyeen dadkuna ay maaragtay meel bannaan fadhiisiyeen marka inaan xoogga wada saarno fikirkeyna iyo xooggeyna iyo maskaxdayna aan isugu wada geyno inaan buqdaas aan maaragtay ka guulaysano xirno ilaahayna uu noo fududeeyo ayaan maaragtay wax lagu gaari karaa xasiloonida iyo deganaashada iyo barakaca iyo beeraha dhibaatada nooga dhacdoo dhan inaan meeshaas biyaha ka socdaan aan xirno ayaa natiijada ugu dambeysa lagu gaari karaa waxaana lagu guulaystay in la xiro buqda moyko iyadoo weli ay socoto buqda baareey oo ay la daalaadhacayaan maamulka gobolka shabeellaha dhexe xiritaankeeda roobabkii xilliga gugana ay bilowdeen waxaana ugu daran gudoomiyaha sida uu sheegay buuqda baarey biyihii kasoo baxay iyadoo wadada aada ayrboorka iyo deegaanada ku teedsan ee doomo loo raacayo oo dadka beeraleyda iyo xoolodhaqataduna ay isku xiran yihiin oo laga cabsi qabo in kuwo hor leh ay barakiciyaan biyaha masiibada ah